وصلوا لهذا برنامج hooyanimo hooyanimo waa barnaamij toddobaadlaha oo aad kala socon doontaan cinwaanada aanu ku leenahay baraha bulshada waa barnaamij la hadlaya gabadh kasta oo hooyo ah iyo gabadh kasta oo ku raji weyn inay noqoto hooyo mustaqbalkii dhow hooyanimo waxa uu qaada dhigi doonaa mowduucyada iyo dhammaan waxyaabaha ku xeeran hooyanimada kusoo dhawaada xalqadiina labaad ee barnaamijka hooyanimo xalqadiina maanta waxay ku saabsantahay ama aynu kaga hadli doonaa dareenka hooyanimo gabadh kasta ama inan kasta marka ay guursanayso waxay niyadeeda ama qalbigeeda ku haysa inay hooyo noqoto runtii dumar fara badan sababta ugu muhiimsan ay u guursadaan waxaa ka kow ah waxweyaan inay hooyo noqoto oo ay reer aasaasto ama ay qoys samaysato mucjisada ku jirta hooyanimada waxay tahay gabadh kasta waxay ku hamida ama ay ka fakartaa inay hooyo noqoto iyada oo og dareenka hooyanimo ama siday hooyadu ku noqonaysaa in ay xambaarsan tahay xanuun iyo dhibaato oo aan dhibeeri loo marayn gabadh kastaaba waxa ay qaadaysaa uur sagaal bilood bay sidaysaa way ku xanuunsanaysaa way foolanaysaa halkaas xanuunkeedu kuma joogsanayo laakiin waxaa usii dheer soo jeedka habeenkii korinta ilmaha iyo howlo fara badan oo dheeraada haddaba hooyo kasta iyadaa qalbigeeda niyadeeda ku haysa dhibka ay u marayso dareenkaas ayaa haddana ay ka mid tahay riyooyinkeeda ama hamigeeda inay hooyo noqoto haddaba taas macnaheedu maynay ahayn inay hooyadu intaanu ilmuhu u dhalanin ama aanay uurka qaadin inay mas-uuliyadda madaxeeda iyo tunkeedaba ku qaadato haa gabadh kastaaba marka ay mas-uuliyaddaas ama ay niyaddeeda gashato inay dareenkaa qaado ayay mas-uuliyaddaa qaaday marka aad hooyo noqotid waxaa ka horeysa inta uurka aad ilmaha ku siitid mas-uuliyadda aad qaaday oo ah mas-uuliyadda dushaada saaran ilmaha uurkaaga intuu ku jiro fayaqabkiisa iyo dhowradiisa xilkayna saaran wuxuu yahay gabadha marka ay uur ka leedahay waxyaabaha qaar bay iska ilaalisaa sababta iskaga ilaalisa waxa weeyaan in aan ilmaha caloosheeda ku jira ee ay mas-uuliyadda iska saartay ee allah subxaana watacaala ku beeray in aan wax dhibaata ah ay ku dheen inta ay caloosha ku jiro gabadh kastaaba waxay isku daydaa inay goob caafimaad ama dhakhtar la xidhiidho sababtuna waxa ay tahay in ay la socoto hadba maalinba isbedelka ku imanaya ilmaheeda iyo nafteeda iyo jirkeega taas macnaheedu wax weeyaan mas-uuliyad baad qaaday mas-uuliyaddaasna waxa aad ku qaaday ee aad u daba socotaa ilmaha inaad ogaatid caafimaadkiisa iyo naftaadaba waa kalgacal ilaahay inagu abuuray oo hooyo kasta ilmaheeda ilaahay u geliyo waxaa intaas u dheer werwarka hooyada haysta ee markasta ay ka werwarayso talow maxaad kala kulmi doontaa uurka talow ilmo nooceeya ayuu noqon doonaa talow caafimaadka ilmuhu waa sidee talow markasta maskaxdeeda waxaa ku jirta iyo qalbigeeda werwar ay ka werwarsan tahay xaaladda uu ilmaheedu ku sugnaan doono waxaas oo dhan wuxuu ilaahay inoogu abuuray waxweeyaan dareenno alla inoogu talagalay oo ka dhexeeya ilmaha iyo hooyada dadka ama scientiska culimadu waxay yidhaahdaan ilmaha caloosha ku jira wuu dareemaa hooyadii waqtiyada ay warwarsan tahay iyo waqtiyada ay faraxsan tahay iyo waqtiyada ay murugisan tahay intaba way la dareemaan hooyadood taas maanaheedu waxay kuu sheegaysaa inuu xiriir jiro dareenkaas ka dhexeeya hooyada iyo ilmaha uu ilaahay ku beeray waxaan kusoo koobaynaa xalqadeenan maanta dareenka hooyanimo ma kartiba mise waa abuur alleh dareenka hooyanimo waa abuur ilaahay kugu beerayo adiga ayaana abuurta ilaahay uu kugu abuuray kobcin kara kordhina kara taas macnaheedu waxay tahay kasoo qaad dhul bannaan oo aan waxba ka dul dhisnayn oo adiga hawshaysu kuu taalo wixii aad ka dhisi lahayd iyo qaabkii aad u samaysan lahayd oo aad adigu u qaabaysan lahayd hooyanimadu saasoo kale lamid tahay waxa weeyaan abuur ilaahay inagu beeray laakiin inagu aynu seeskiisa marka laga tago aynu leenahay qaab dhismeedkiisa iyo caynka uu ekaanayo xalqadeena maanta intaas baan kusoo gabagabeynayaa intaynu dib iska maqlayno waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo